Maxkamada Gobolka Mudug ayaa Mayle Cabdulaahi Jaamac oo ku nool magaalada Gaalkacyo ku wareejisay dhul sanado badan si sharci darraa looga haystay. Dhulka ayaa waxaa si sharci darro u haystay shakhsi isku sheegay milkiilaha dhulka balse haystay dukumiintiyo khaldan iyadoo maxkamadda ay dhulka u xukuntay Mayle Cabdulaahi Jaamac oo lahaa dhulka kaasi oo maxkamadda la wadaagay dukumiintiyada saxda ah. Gudoomiyaha Maxkamadda Gobolka Mudug Cabdirasaaq Cali Yuusuf ayaa ka warbixiyay heerka uu soo maray dhulka isagoo sheegay in dhulka lagu wareejiyo Mayle Cabdulaahi Jaamac.
Maxkamadda Gobolka Mudug ee Galmudug oo ay weheliyaan booliiska degmada Gaalkacyo waxa ay halkakan u joogtaa dhulkakan aan dhex taagannahay fulin xukun horay uga soo baxay maxkamadda gobolka mudug fulintiisa xukunkaas oo ku saabsanaa dacwo muddo dheer soo socotay oo u dhexaysa dhinacyada kale ahaa bariise faarax cawaale iyo dhaxaltooyada reer farxaan jimcaale oo dacwoodayaal ahaa iyo mayle cabdulaahi jaamac oo dacwaysano ahaa dood dheer iyo dacwo dheer kadib dhulkakan aan dhex taagannahay maxkamaddu waxa ay u xukuntay oo si sharci ah u yeeshay mayle cabdulaahi jaamac dhaqangal xukun kadib mayle ayaa furtay dacwo fulin oo codsaday in loo fuliyo dhulkiisan maanta ay taariikhdu tahay sagaalka bisha sideedaad maxkamadda gobolka mudug ee galmudug waxa ay ku wareejinaysaa dhulkakan aan dhex taagannahay mayle cabdulaahi jaamac oo maxkamaddu ay u xukuntay laga bilaabo maanta asaga ayaa si sharciga u leh ku tasarufi kara waxaana ku wareejinayaa anoo guddoomiyihii ah maxkamadda gobolka mudug ah warqadaha fulinta ah mayle cabdulaahi jaamac oo ah milkiilaha dhulka ayaa u mahadceliyey maxkamadda gobolka mudug anigoo ah mayle cabdulaahi jaamac waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka mudug cabdirasaaq si sharciya ayuu igu wareejiyey xaqaygii laygu haystay in mudda iyo biliiska inta waa u mahad celinaya waana mahadsanya maxkamadda gobolka mudug ayaa sanadihii lasoo dhaafay waday dadaalo lagu xalinayo muranka dhulka ee ka dhex jira bulshada si meesha looga saaray inay dhacaan dagaalo qabiil